su-aashu waxay ku saabsan tahay beledada qaarkood ayaa waxaa jirta xilli badanba maalintii iyo habeenkiiba aada u kala badan waxaa laga yaabaa siddeed iyo toban saacadood ama sagaal iyo toban ama labaatan ama koob iyo labaatan saacadood inay maalinta imka sweden meelo ka mida koob iyo labaatan saacadood baa ay dadku sooman yihin waktiyo kale xilliyo kale waxaa dhici karta inkastoo wakti dheeri u dhaxeeyo intaa lidkeedu inay maalin u noqoto oo saddexda saacadood ama afarta saacadood ama shanta saacadood inay maalin u noqoto inta kalena habeen noqoto markaa saa-ilku wuxuu yidhi dad baa markay xagga maalintu badan tahay halkay yimaadaanoo ku soomaan markay maalintu xaggaa yar tahayna xaggaasay joogaan soonkoodu muxuu noqonaya jawaabtu waxay tahay soonkoodu waa asaxay waayo mawdicay joogaan bay ku xidhantay kuma khasbana meeshay joogaan haddii xilliga maalintu aada u badan yahay in la yidhahdo kama tegi kartid yacni waa tegi karaa beledkii kale ee maalintu markaa iyo habeenku ay isleekaayeen ama isku dhodhowaayeen waana ku soomi karaa marka waxa weeye maalintu ay yar tahayna beledka maalintu yar tahay hadduu joogo waa ku soomi karaa soonkiisana xaraj kuma sugna waa u asaxayaa ha yeeshee xagga fadliga de waa kala badan karaa oo waatuu nabigu yihi salى اllahu alayه wasalam ajruki calىa qadri nasabiki wa nafaqatiki ajarkaagu wuxuu ku sugnaanayaa kolba inta dhibtaada iyo kharashkaagu ahaaday bimacnaa laba cibaadaa waxaa dhici karta laba ruux inay kala sameeyeen cibaadana xaraj iyo mashaqo badan baa ruuxii kala kulantay midna mashaqo iyo dhibaato badani kalama kulmin dee kii dhibaatada badani kala kulantay isaga ajar badnaanaya kii dhibta yaraana dee ajarkiisii waxa weeye waa yaraanaya xadiiskaasna waxaa kuso waxuu ku soo aroray bukhaari ajruki calaa qadri nasabiki wa nafaqati min xadiisi caaisha almuhim marba meesha uu ruuxu joogu la soogaya halkaa waxaan baraarujinaya beledada ay maalintu aadka u badan tahay waxaa lay sheegay muslimiinta jooga qaarkood iyagoo qoraxdu soo jeeda ay afuraan iyagoo qaar ay leeyihiin makaanu la afurayna ta noocaasi waa mid khalada haddii beledku maalin iyo habeen quman leeyahay oo afar iyo labaatanka saacadood qaybina maalin tahay qaybina habeen tahay afar iyo labaatanka saacadood habeen iyo maalin ay u qaybsan tahay siday doonto ha u kala badato siday doonto ha u kala yaraato intii maalina waa inuu soomaa intii habeenuna waa inuu afuraa haddii afar iyo labaatankii saacadood maalin iyo habeen aynay u qaybsanayn oo fardan wa taqdiiran ay jirto meel qoraxdu intaasoo bilooda ayna ka dhicin la odhan maayo adigu iska soomanow laa yukalifu allahu nafsan ilaa wuscaha faqduruu qadrahu baa lagu camal falaya xadiiskii dajaal waktigiisa ku soo arooree saxiixa ahaa ee nebigu sheegay sala allahu alayh wasalam maalin sannadoo kale inay jirto ya dabeedna markaasaa lagu yidhi yaa rasuul allah maxay samaynayaan salaaddii haddii maalin sannad la midii ay jirto ma salaad yacni sannadeed baa saaran mise salaad maalin baa kaga filan oo shan salaadood inay tukadaan ayaa maalintaa sanadka la midka ah kaga filan nebigu wuxuu u sheegay sala allahu alayh wasalam yacni way qadarayaan oo bimacnaa waxay qiyaasayaan intay maalintii noqon jirtay intii bay ku tukanayaan yani salaaddii sanadkii way la imanayaan laakiin way qiyaasayaanoo qiyaas bay ku tukanayaan baa xadiisku sheegaya waa saxiix waktiga dajaal baana ku soo arooray marka ahlucilmigu waxay yidhaahdeen afar iyo labaatankii saacadood haddii maalin iyo habeenku mana ayna u kala qaybsanayn ee suubixis ay tahay intaasoo maalmood ama intaasoo bilood iyada waxay noqonaysaa beledka ugu dhow ee habeen iyo maalin quman leh ee afar iyo labaatanka saacadood habeen iyo maalin u qaybsamaan bay la soomayaan lana afurayaan wallahu aclam